is wada tagaa tafaraaruqdiido tashigana mideeyo isu tiirsanaada tabarta isugeeyo tacabeerta oo kaca tabarta isugeeyo tacabeerta oo kaca bismi illahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka midnimo oo hadahan oo kale aad kala socotaan raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya barnaamijka midnimo waa barnaamij alaaba aan uga hadalno sidii ummadda soomaaliyeed ay isku qaadan lahaayeen islamarkaana ay uga shaqayn lahaayeen ujeedka ugu weyn ee ah ee in ay walaaloobaan astaanta soomaalinimo iyo sidoo kale ka shaqaynta dhinaca nabadda iyo horumarka barnaamijka midnimo marba mowduuc ayaan kusoo qaadanaa waxaana ku eegi doonaa mowduuca ku salaysan barnaamijka cafis oo hal abuurkiisa uu lahaa weli xaashi barnaamijka ayuu marti iigu noqon doonaa intuu barnaamijku socdo waxaa farsamayn doona leyla cabdiraxmaan anigoo cabdirasaaq maxamed faarax shiinaana waa idinla socodsiin doonaa waa mar kaliyo barnaamijka midnimo
kali tabaar ma yeeshee isku duubni talamida kali tabaar ma yeeshee isku duubni talamida tartan iyo qoondhaba midnima loogu tagayaa
waataa mar kale soo dhawaada kuna soo dhawaada barnaamijka midnimo aad ka dhageysataan radio muqdisho sidaan idiin sheegay mowduuca aan ku falanqeyn doono waa mowduuca barnaamijka cafis barnaamijkaas oo howl abuurkiisa uu lahaa cabdiweli xasan xaashi oo loo yaqaano weli xaashi barnaamijka ayuu igala qeybgeli doonaa qeybaha dambe ee barnaamijkan oo sidaad ka warqabtaan dood lehna waxa uu ku saabsanaan doonaa sidee ugu sahlan ee ummadda soomaaliyeed ay isku cafin karaan dhegeystayaashuna waxay naga soo wici karaan telefoonada idaacadda ee kale ah sideetan iyo lix toban labaiyo toban sideetan iyo lix toban saddex iyo toban sideetan iyo lix toban afar iyo toban sideetan iyo lix toban lix iyo toban sidoo kale dhegeystayaasheenu waxa ay fariin ay noogu soo diri karaan telefoonka ah eber lixal labo sideetan iyo sideed sideetan iyo shan sideetan iyo sagaal furuhu waa laba sideetan iyo sideed sideetan iyo shan sideetan iyo sagaal lambarkaas aan hawada ka sheegnay fariin ayaad kusoo diri doontaa oo aad wax kaga weydiin doontaan cabdiweli xasan xaashi oo lahaa hal abuurka barnaamijkan cafis cabdiweli bal marka hore si kooban bal waxaad uga hadashaa barnaamijkani wax uu ku bilowday
waad mahadsan tahay walaal barnaamijkan runtii wuxuu ku bilowday waa barnaamij ku bilowday mutadawacnimo ama isxilqaan wariyaal tiro badan oo isu tegay oo soomaaliyeed oo doonaya in ay dadkooda ku wacyigeliyaan barnaamijyada sida soomaalida ummadda soomaaliyeed ay isku cafin lahaayeen annagoo u aragnay runtii markaan bilaabaynay laba sano ka hor in ay tahayba weyga keliya ama wadada keliya oo inoo furan haddaan doonayno inaan dib usoo dhisano dadnimadeennii iyo qabkeennii iyo soomaalinimadeennii haddaan doonayno dib usoo dhisno oo midoobayno horta marka hore dhibkii tirada badnaa ee dhacay waa in layska cafiyaa marka si wuxuu ku bilowday sidaas oo wariyaal ayaa bilaabay soomaaliyeed marka wadadii aada u rabtay in barnaamijkaas uu ku socdo miyuu qaaday
runta haddaan kuu sheego waa qaaday ayaan dhihi karaa haddaad fiiriso hal sano gudahood intaan wadnay kambaynigan ama kacdoonkan nabadda ama cafiska intaan wadnay waxaan dhihi karaa xataa intaan ka sugayay in ka badan ayuu noqday sidaad og tahayba labaatan iyo sideedii bishii lixaad labada kun iyo sideed iyo tobanka sanadkan waxaan bilownay maalinta waxaan cilaabana maalin la yiraha maalinta cafiska ummadda soomaaliyeed maalintaasna ugu yaraan konton kun oo qof aa isku soo baxday dunidao dhan afar iyo toban magaalana waa lagu qabtay oo maaragtay xafladdaas waana runtii xaflad tustay soomaalidu inay wax wada yeelan karaan ay wanaagana isugu imaan karaan oo waxaan u baranay in qabiil qabyaal la isugu yimaado in siyaasad la isugu yimaado in mabda loo xafladeeyo calamo gooniya loo xafladeeyo laakiin waa markii ugu horeysay arinkan cafiswaxa ugu weyn oo adeegsanaysay warbaahinta ayay ahayd warbaahintana waxaad ugu baaqday in barnaamijkan ay kaala shaqeeyaan warbaahinta qaabkii loo rabay inay uga shaqeeyaan barnaamijkan cafis miyay uga shaqeeyaan absolut waa waa shaqeeyaan aan dhihi karaa horta warbaahinta anigu soomaaliyeed xiriir fiican ayaan la leeyahay shaksiyan waayo waxaan ahay tababare tababara wariyaasha markaa wariyaashii isdee isbarataan oo tababartaan oo hadda lix boqol ay gaarayaan afar sano gudahood intaan ku tababarnay waddanka gudihiisa wariyaasha xiriirkaas markaan la yeeshay waxaa ii sahlanaatay in wariyaashii ay ila qaataan fikirkii ayaguna ay qaataan oo dee barnaamijkii wadaan haddaad og tahayba sidaad og tahayba intaasoo qof hal maalin isuguma soo baxdeen ayadoona qof hay-adahoo daba socotaa jirin ayadoo dowlad daba socotaa jirin ayadoo bajad lagu bixinaynin in intaasoo qof isu soo baxdo hal maalin wariyaasha iyo warbaahinta hadday iska shaqeyn maba hirgasheenba marka waxaa runtii aniga xataa waxay ila noqotay arrin aad iyo aad niyadda igu dhistaa ayay noqotay marka marka warbaahinta hadda warbaahinta wadanka warbaahino waxay u badan yihiin kambeni ah oo dad ganacsato ah ama dad kaloo lacag lahaa intay wax isku darsadeen ay leeyihiinoo wixii ka baxaya badanaa dee lacag lagu qaato warbaahinta lacagta markaa ku baxaya barnaamijkan oo mar waliba aada qabanayso lacagta la siinaya xagee ka keenaysaa
warbaahinta horta markii lasoo daynayay barnaamyada horta ilaa hadda warbaahin aan lacag ku bixina ma jirto warbaahinta ugu weyn adeegsanaynay waa asan t v iyo radio muqdisho oo ayaga xiriir wanaagsan naga dhexeeyo oo muddo aan wada shaqaynaynay markaa warbaahinta leenahana asan t v waa waaba meesha keliya ee barnaamijkan u kambeyn garaynaysay oo intaasna la waday oo hawada gelinaysay oo ka shaqaynaysay oo qalabkiisa ayagoo inuu hormaro lacagna naguma xirin lacagna nama weydiisan anaguna hadda ma wasiinba kadibna waxaan ka dhaadhicinay xataa kuwa brivatka ah in ay ka qayb galaan hadda for example tusaale ahaan hadda maalintii halkan ay ku qabanayna xafladda royal plus labada kun iyo labaatan iyo sideedii bishii lixaad afar t v ayuu life ka ahaa shan iyo toban raadi aana life ka ahaa marka intaasna mid aan lacag siina kuma jiro waayo waxaan ogaano barnaamijkan cafiskana barashinow in soomaalida haddii luuqadooda aad ku hadasho waxyaabaha iyaga midaynaya ama ayagu qalbigooda u dhow ama wadnahooda u dhow ama ay doonayaan aad kula hadasho inayba ayagu diyaar u yihiin wixina isqabsadaan aysan lacag kugu xiri maayaan wax kalena kugu xiri maayaan waxay leeyihin arrinkan waa arrin fiican qaybteennana waa ka qabanayna armay jirtaa in warbaahinta qaarkood dee aad kula heshiisay barnaamijkan haddii uu socdo mustaqbalka inaad lacag siin doonto
waa su-aal runtii aad wanaagsan waa jirtaa wariyaal ama warbaahin aan ku wada hadalnay haddii bajad loo helo in mustaqbalka barnaamijkan dee bajadka uu qeyb ka yahay waa anaan anagu sida sida dad badan looga bartay se mid annaga noo soo leexato keliya aysan ahayn waa arrin runtii aad ku faraxsanayd banaan inaad saas uga hadasho saas way jirtaa oo way jirtaa wariyaal aan idhi macnaha warbaahinada kuwa brivatka ah s n t v maaha kuwa brivatka ah haddii barnaamijka haddaan bajad loo helinna oo ama maaragtay anaguna waxaan doonaynaa soomaalida inay horta maalka gashato barnaamijkan waayo anigu ma aaminsanin hay-ada ajnabiga lacag laga helay in soomaaliya ku heshiin karto ama isku cafin karto marka waxaan doonaynaa soomaalida lacagta le oo kuwa business businesska samaysta iyo dowladda soomaaliya iyo dadka soomaaliyeed inay la baxaan qarashkii lagu samayn lahaa barnaamijkan cafiska markaas waa markaan ka hadlay barnaamijkan hadda waxaad dhex dhigaysaa ummadda soomaaliyeed oo qaarkood dee dhallinyaro u badan oo dhallinyaradaas waddankoo burbur galay dhashay aan wax badanba kala soconin qaabka laisku cafinaya iyo hooyooyinkood iyo aabayaashood intay colaaddii ay ku dhinteen ay suuragal ay tahay qof hooyadii iyo aabihii og micnaha qofkii dilay inuu de adduunkii uu kula nool yahay haddana dee suuragal ay tahay mararka qaar inuu ku hor dhaqdhaqaaqayo sidou qofkaas u qaadan karaa inuu qofkan cafiyo shino horta waa sax waa su-aal mar badan nala weydiiyey horta waa inaan fahanaa waxa aan kale ulajeedka aan cafiska ka leenahay dadkan intaan fahamsiinana waa inta nala qaadataba annaga waxaan nahay media waxaan nahay suxufiyiin waxaan doonaynaa dadka inaan uga hadalno cafiskuna inuu wanaagsan yahay qofkii diyaar u ah inuu wax cafiyana waxaan meeriyada ayaan geynaynaa oo meeriyada aan ku maaragtay kusoo deynaynaa laakiin annagu dhihi mayno kaalay qofkaan qofka kale cafi ma dhahayno waxaan leenahay qofkii doonaya inuu walaalkiis cafiyo ama weydiisto cafis walaalkiis uu dembi ka galay waxaan kuu noo imaaw ummaddaan ku baraynaa si lagugu daydo adiguna annaga messajkeena waa intaa marka qofkii maaragtay dhibsanaya inuu qof cafiyo dee qofkaas anagu qasab qasbi mayno mana ma mana lahen ilaa ilaah lacafiyo soomaalidu waa ka badan tahay dhibka la isu geystay ama waddankan ka dhacay haddaan jawi cafis la abuurin ma aaminsani in la xisaabtami karo xataa marka haddii la doonayo in dib heshiisiin la sameeyo dib loo xisaabtamo qofkii dembiga galay dembigiisii la saaro kii dembiga laga galana cafis la weydiisto horta marka hore jawiga cafiska iyo nabadii iyo raxmadii waa in la abuuraa waxaana lagu abuuri karaa keliya in soomaalidii ayaga laystuso dhanka meeriyada layska tuso toban jeer ayaa wadankan lagu qabtay intaasoo sanaa la qabanaya barnaamij la reconciliation reconciliation dib u heshiisiin shan iyo toban sana ay socota waay cabdiri qof kasta hal abuur markuu la yimaado ama erey u soconaayo soomaalida waxay dhahaan waa barnaamij dhinaca mashruuc ku salaysan barnaamijka amu yaa barnaamij aada mashruuc ku raadinayso aad iyo aad umaadsan horta horta midaan kuu sheegaya aniga xataa barnaamijka markaan qabanay kaligaa ummad badan ay tiri barnaamijka weli mashruucu ka wada lamana yaabin waxaan ula yaabayna waxay tahay waddankan dagaalku markuu ka dhacay wax kasta oo wanaagsan oo la keeno waa wax mashruuc ka dambeeyey ayay la qabsadeen dadkii dadkii waxay la qabsadeen inta wax fiican loo sheego oo niyadoodii lasoo kiciyo oo la yidhahdo haddeer waxaa lagu qodayaa ceela lagu qodayaa abaariha la dirirayaa in haddana wixii mashruuc laga dhigo marka dadkii way la qabsadeen dhaqanay u noqotay la yaabi maayo marka cafiskana in la yidhaahdo waa mashruuc laakiin waxaan waxaan waxaa la arkayaa for example annagu niri markaas su-aal jawaabteena ay ahayd adigu mashruuc hadday tahay qofka waa lagu ku yeeri mayno ogow inuu cafisku fiican yahay adoo gurigaaga jooga kan mayaablis jooga iyo kan boore ma jooga iyo kan gaalkacyo jooga anigo annaga hanoo imaanine meesha aad joogtiin gurigiina ku qabsada cafiska shaah caba isu imaada walaayaal waa iscafina dhaha cafiska ka shaqeeya facebookkaaga iyo meelahaaga ku qor macnaha waxaan rabnaa wacyigelin inaan cafis ka dhigno marka mashruuc ma noqon karta marka weriyaal kula shaqeynayaan arkay meelaha aada barnaamijyadan ku qabataan muqdisho baa ugu horeyse dad badan baa laisugu keenaa dadkaas dee gaadiid bay kusoo baxayaan gaadiidkaa lacag weeyaan qofku ma isaga inta lacagta iska soo bixiyay ayuu meesha kuugu imaanayaa sidoo kale waxaa jira boorar aad kusoo qortaan dee iscafiya dee si dalku aad baraaro aad u gaartaan waxaasoo dhan dee soo caawin uma baxa horta horta waxaan wax caawinada u baahan taha oo lacaga ku baxda oo anigaan hadda kula hadlayaba lacag xoog laha iga baxda ogow kuwa raba in ay isu yimaadaanna lacagay isku wariyaasha hadda ila shaqeeyood sheegayso waxaan kuu sheegaya inaan ta lacag isku darnay annagu jeebkeena isku darnay aan samaynay tabeelaashta aad sheegaysay meelaha laysugu imaanayo shan boqol oo dollar ama kun dollar oo shaah lagu cabaayo waxa waaye waa laisku daraa of course marar qaar waxaa dhacda in hay-ado barnaamij ay qabsanayaan oo yidhaahdaan annagaa dadka isugu keenyeerayna qarashkana siinayna adinkana barnaamijka yacni cafis meeshaan kula daarta oo ka hadla saasna way dhacda oo tiro badan wax badan waa midda ugu badanay ba ahayd kismaaya ka dhacday gaalkacaya ka dhacday laakiin mid annaga naga dambeeya oo hadda waxaan kuu sheegayaa haddana weriyaa tahay dhib ma lahan waad sheekeyn kar waxaaba kuu furan weliba inaad soo jeeg jeeg garayso soo ogaato soo baarin ku soo samayso hay-adna daba taagan oo lacag naga bixinaysay ma jirto ilaa haddeerta aan kula hadlayo wariyaashiin ilaa inteed sii socon kartaan lacagta yaroo aada haysataan dee markii ay baxdo dee ilaa inteed sii wadi kartaan barnaamijka way adagta runta haddaan kuu sheego aad u adagta waa inaan hadda samaynaa baaritaan dheer oo soomaalidiina u tagnaa u tagnaa hay-adaha qaarkood weydiinaa waayo haddaad soomaalidii dhibka haysta wuxuu yahay wixii hadday mashruuc laga dhex dhadhamiyo jiniwan wax la yidhaha ma noqonayo jiniwan macnaha wax dadka u calool furan ma noqonayo waxay noqonayaan wax mashruucoo qof wato wax mashruucoo qof watana waa dee kuwa lagu hoogay waddanka dhan waa wada mashruuc waay cabdiweliow dadku isku imaanaya n new si sideed u qancisaa soomaalidu dee waa naqaanaa soo maahan sideed dadkaas u qancisaan marka markay dee isku yimaadaan xoogaa dee markii la kululaado dee waan garanaynaa soomaalidu hadba dee hadallada ka soo baxeen wallaahi sidaa hadda kuu qancinayan u qanciya adiga hadda su-aashaas ay weydiinayso kale ay weydiiyaan sidaas hadda aan kula hadlayaan ula hadlaa midda kale waxaan kaloo idhaahdaa hadalkayga hayeelinine hadda farghaamu royal blas markaan ku qabanaynay royal blas barnaamijka markaan ku qabanaynay haddii hay-adu wadato dee waxaad ku arkaysaa derbigii loogadoodii iyo waxoodii aad ku arkaysaa si kale ma ahan adigu dadkii waa ma qanci karto kulligood oo ilaa hadda xatadaha ku dacaadeynaya laakiin laakiin soomaal dhaqan xun oo waxaan sheenu waddankii dhex maray waana hadda kaan kuu sheegayo dee hay-aduhuba abuureen in wax fiican inta aan maaragtay aan wada qabsan karno aan u sugno in aan maaragtay ilaah baan kugu dhaashay laba kun oo dollar oo maalin ummaddii soomaaliyeed lagu qabanayo haddii marka aad ama soomaalidii weydiisto ama dad kale weydiisto ay ku yidhahdaan hay-ad ka raadso ood qof ajanabi u hoos fadhiisato waa waa wax laga qurxon yahay marka waxaa waaye barnaamijkan waa barnaamij mediada lagu sameynayo warbaaxinta lagu sameynayo warbaxintana wariyaashiina waa tiro badan yihiin wariyaashiiaan isu kalsoon oo sameeyey barnaamijkan adiga laftirkaagana waxaan kaa sugeynaa hadda laga bilaabo inaad adigana qaybta kasoo qayb kasoo noqtood ogaato xataa wax ku baxaya markaas barnaamijyada waaweyn magac ayaa lagu yeeshay hadda dhinaca warbaahinta suxufi aad tahay haddana tababare dhinaca saxaafadda aad tahay barnaamijkan wuxuu ka mid yahay haddiiba uu hirgalo oo sida loo rabo uu ku tago inuu dee qofkii qofka ugu weynee wada inuu magac weyn uu halkaa uu ka sameeyo magacaas weyn oo aad sameynayso ugu dambeyntii dee nin siyaasadda kusii fool lahoo jaranjaro kasii dhigaynaya mashruucan ataa soo maa
anigu anigu horta runta haddaan daacad kula hadlo haddaan siyaasadda rabo fiil aanaan si fiican caan uga ah waddankaasaan deganahay aan uga caansanahay soomaalida gudaheeda oo haddaan doonayo halkaasaanba kasoo geli karaa siyaasad laakiin siyaasadda maba xiiseeyaba weligeena waxaan aaminsanaa toddoba iyo toban sana wariye ahaa weligeena waxaan aaminsanaa waxaan wariyanimada ku qaban karo iyo waxaan siyaasinimada ku qaban karo waxaan wariyanimada ku qaban karo ayaa ii badan marka sababta aan u sameeyey programkan oo aan uga shaqeynayo waxay tahay anigu waxaan ogahay soomaalidu waxa ay isaga midka yihiin oo ay ka siman yihiin oo isaga fikirka yihiin inay ka badan tahay waxa ay ku kala duwan yihiin marka sidaas darteed waa inaan laakiin annaga wariyaasha istusnaa inay isku fikrad yihiin inay walaala yihiin inay heshiin karaan inay isu imaan karaan inay wada hadli karaan inay iscafin karaan inaan ka shaqayno istusna waaye laakiin waxaan istusnaa oo weliba waddankan u badan soomaaliya u badan wariyaasheena u badan inay markay dagaalayaan oo qabiilba qabiil u goodinayo oo odayba meel isku soo xiray oo mid walba xanaaqsan yahay iyo qaraxii iyo dilkii intaasaan soo daynaa marka waxaa waxa waaye wax simbala oon xataa dhib badnayn waaye arrinkan marka sidaan hadda cafiskana sababtaas ayaan u bilaawnayba anigu marka waxaan kugula talinaa adiga iyo wariyaasha kale soomaaliyeed inaad hadda focuska saartaan waxyaabaha soomaalidu ay isaga midka yihiin ood iska ilaalisaan waxyaabaha ay ku kala duwan yihin ku kala qaybsan waayo hadda kala qaybsanaan buunbuuninteed waxay taraysaa ma jirto waryuhuna responsible ama wuxuu leeyahay mas-uuliyad ayaa ka saaran shacabkan oo gaar weliba isaga u ah ayaa ka saaran waay cabdiweli aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaasheenna ayaan qadadka telefoonada aan u furi doonaa cabdiweli xasan xaashi oo barnaamijkan cafis maskaxdii soo curisay lahaa ayaa barnaamijka saaka marti iigu ah dooduna waxa ay ku salaysan tahay sidee dhegeystayaal ummadda soomaaliyeed ay isku cafin karaan oo qof waliba caloosha waxa uu ku hayo uu uga fayoobaan karaa ayuu barnaamijkeenu uu ku salaysan yahay cabdiwelina su-aal waad ka weydiin kartaan barnaamijkan cafisi iyo ujeedadii keentay inuu aasaaso cabdiweli dhegeystayaasha waan u furan qadaka telefoonadana waa u furan yihiin waa soo geli karaan haddii aan kugu soo laabto shacabka soomaaliyeed siiba dee magaalaba dee dad baa ku nool maxaa kaaga kala yimid magaalooyinkaas kuley aragti waad aruurisay aadaad u mahadsan tahay magaalada markii aan aan qabanay maalinta cafiska waxaana lakaga soo wacay laba maalmood gudahood yaa waxaa nalakaga nala ka soo wacay dhuusa mareeb oo laba qabiil ku darareen waxaa lagu weydiinaan waxay tihiin cafisaan u baahannahay noo imaada fiiriya waxay moodaan dadku in anagu cafiskiiba haynoon madaxa uga shubayno ma og tahay waxaana ka soo wacay marka iyo walaweyn iyo waxaana ka soo wacay ceelaf weyn baalkii maxay ahayd meeshii waqooyiga lagu dagaalay maxay ahayd yaana ka soo wacay marka intaasoo meel sababta noola kaga soo wacay wax kale maahayna baahida dadku u qabaan inay heshiiyaan oo soomaalinimada la soo celiyo ayay ku tusaysaa waayah aad iyo aad aa umahadsan tahay dhegeystayaasha ayaan markaan u gudageli doonaa dhegeystayaasha telefoonada soo gelaya iyo kuwa kale fariimaha soo diraya dhegeystaan wuxuu leeyahay assalaamu calaykum waan idin salaamayaa bahda qaranka iyo cabdiweli oo barnaamijka marti ku ah magaciigu waa naseexa daahir waxaan ku suganaha ayay leedahay degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose in la iscafiyaa waa muhiimada ugu weyn laakiin dee hadafkii ahaa horta in aan iscafino miyaan fahansannahay ay dhegeystaas leedahay iyo cabdiweli
waa su-aal aad u wanaagsan runtii inta aan la kulanay dadka oon baaritaanka ku sameynay laba sano gudahood oon gobolada tegaynay waa fahamsannahay in la iscafiyo laakiin waxaa xoogaa lagu kala duwan yahay wadada loo maraya lagu kala duwan yahay waay aad iyo aad dhegeystaha ku jira telefoonka aan siiya hallo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu cabdirasaaq maxamed faarax shiine adayga iyo cabdiweli kula fadhiyo weylow farsamada ku jirta guudahaan dhegeystayaasha soomaali maxamed maalin wanaag waayahay waan ku salaameynaa walaal magacaaga iyo halkaad joogto
waan kaa qaadayaa walaalkey magacaygu buuxana waa filsan daahir cali bartamaadkeenilana waan kaala soo xiriiraya filsane codkaagana sare u qaad loraala
waa mahadsantaha cabdirasaaqo
haye ee, bal soo gudba aragtidaada
Een, ani horta su-aal ma qabo marka xaqiiqadan ka hadlo waana ogahay wadankeeda soomaaliyeed waan ku noolahay mar walbo mar walba waan la socdaa dangadihi qaskan usoo galo muhiimadka een, dhiirigelintaan usoo galno waxay tahay inaan dhiirigelino madaxdeena soomaaliyeed ee mar walba u taagan midnimadii wadajirka shacabka soomaaliyeed ilaahayna hala kab galo een, waa insalaamaya maalin way aad iyo aad filson waa mahadsan tahay ee, filson daahir waxay leedahay ee, sidee horta ummadda ugu dhiiran karaan in qof qof kale uu dembi ka galay inuu yidhaahdo bal hadday suuragal tahay icafi Ah, ba- ba- runtii way ku dhiira galaan laakiin haddii in la tuso inay ku dhiira gala ku dhiira karaan waaye macnaha hadda maalin dhood barnaamijyadan halkan ku qabanay markaan qabanay dadka waana soo wacayaan waxay leeyihin barnaamijkaas eh, aan aan daawaday aniga qofaan dembi ka galay waxaan rabi lahaa qofkaas inaan maarata cafis weydiisto oo barnaamijka aan- aan aan- aan soo galo dad ayaa hadda fayl noogu jiro oo raba inay tvga yimaadaan oy ka hadlaan cafiskii marka Sidoo waa ku kalena dhiira idaacadda ay karaan yimaadaan.
idaacadana yimaadaan tvgana yimaadaan ee, yidhaahdaan ii sheeg qof hebelan waxaan dembigaas ka galay hala cafiyo si soomaalida kale ugu dayato waa arrin runtii ay ku dhiiran karaan soomaalida waa aaminsan inay ku dhiiran karaan aad iyo aad aa umahadsan tahay ee, dhegeystaha ku jira telefoonka een, intaanan siinin Een, dhegeystahan waxa uu leeyahay assalaamu calaykum Een, waa ku salaamaya cabdirasaaq ee, adiga iyo warbaahinta qaranka ee, sidaad een, uga shaqeyneysaan een, isku dumidda een, ummadda soomaaliyeed Een, haddii aan nahay dhallinyarada soomaaliyeedna een, kaalin ceenkee ah ayaa nooga furan in iscafintan aan ka qayb qaadano Een, cabdiweli sama noo sheegi karaa meel aan kala soo xiriirno inaan dee barnaamijkan aan qayb kaaga biirno Een, dhalinyarada soomaaliyeed oo barnaamijkan baleheba ayagaaba wada runta haddaan kuu sheego dadkii ka shaqaynayana ayagun bay ahaayeen taargetkana annaga dhalinyaradu baayaba waayo waxaan aaminsannahay een, dadkeena waaweyn ee sii socda inaan inaa inaad u baahan tihiin dhalinyaradu inay wadankan iyo dadkan iyo soomaalinimadooda ayagu gacanta ku qabsadaan isoon u baahanayn in loo sheego xataa waxa ay qabanayaan ayagaa iskale Een, meeshana ka soo xiriiraya waxaa waaye facebook page ayaan leenahay oo cafis ay ku qoran tahay halkaas gal Een, een, aniga xataa facebookkeyga waad igala soo xiriiri kartaa Een, weli xaashi ayaa ku qoran marka way dhegeystayaasha waan israacin doonaa fariimaha iyo dhegeystayaasha kale ku jira hallow dhegeyste hallow asalaamu calaykum raxmatullah haye walaal ee, magacaaga iyo halkaad joogto hallow
salaaman cabdullahi rabi degmada daniel
haye bal ee, daynana na- nagala soo xiriiraysaa sideena looga dhegeysanayaa
qofka waxaana lagu dhegeysana barnaamijkan dadka lagu waasaa dhalinyaro iyo boqolkiinba haye bal ee, codkaaguna de wuunugu gaaban yahay een, maxaa aragti ah ee, maxaa su-aal weydiinaysaa dee een, cabdiweli oo barnaamijka marti noogu ah ama dee aad ka qabtaa qodobka doodee ah een, ummadda soomaaliyed sidku cafi karaan
maasha allah khayr allah siiya cabdiweli horta su-aal ma qabo laakiin se ra- ra'yaan qabo ma gartaa aha
ni waxaa waaye dhalinyartan horta waa sheekadan macnaha in casharkii la badiyo oo macnaha maadaama si ilaah inoo naxariisto qabkii macnaha dulmi sameey in ninkii walaalkiisa ahay oo maanta uu dulmi ugeys inta adduunka joogo inuu casharka weydiisto oo macnaha ka xalaal noqdo ayaa u fiican aakhirihiisana uu anfacaysa adduunkiisana anfacaysa ma garat waaye
maasha allah maasantiisa aad iyo aad waa mahadsantaha walaal Ee, dhegeystahan kale aan kugu raacin doonaa dhegeystahan kale wuxuu leeyahay assalaamu calaykum waan ku salaamayaa cabdirasaaq adiga iyo een, weli xaashi magacaygu een, waa sumaye daahir axmed waxaan joogaa bay leedahay deegaanka tareedisho ee duleedka magaalada muqdisho Ee, barnaamijkan een, ku saleysan een, cafis ee markii ugu horeyso aan maqlay een, waxaan b- ka bilaabay tiri inaan dee cafis weydiisto wiil walaalkaya oo iga yaraa oo hadda ka hor aan dharbaaxay dharbaaxyadaasna een, markii ay dhacday kadibna een, waalidka markay u- u- igu dacweeyena loo sheegay inaan ka weynahay marka waxaan ka dalbaday walaalkay een, inuu iscafiyo sidaas oo kale ayaan ka rabay bay leedahay ummadda soomaaliyeed ee inay iscafiyaan Een, dhegeystihi kale hadda soo galan waxa uu leeyahay cafisku waa inuuba ka bilowdaa xa- xaafadda aan ku noolahay siiba gurigeyga yes absolutely waa sax waa sax aad iyo aaday umahadsan yihiin labaduba macnaha barnaamijka dhanba sababta uusan mashruucaba u ahayn waxa ay tahay oo aysan u baahnayn in een, ama cabdiweli xaashi loogu yimaado ama qof kale loogu yimaado annaga waxaan rabnaa inay dadku gurigoodaba ka bilaabaan xaaskaaga ilmahaaga walaalkaaga deriskaaga adeerka wa- macnaha qo- laga bilaabo markaad halkaas ka bilaabaad soomaalinimada u gudbi karta haddaan shiina waxayd kugu taabto maalinta cafiska waxa aan rabnaa soomaalidu inay sameeyaan waxay tahay haddaad gurigaaga joogto subaxdii oo maalintaas sideed iyo labaatanka bishii lixaad la gaaro oo aad ogtahay maanta inay tahay maalintii cafiska laba weeye badanaa kuu furan kow waxaad samayn kartaa reerkaa inta u yeertood qada samaysataan ood si fiican maalintaas isu wada cafisaan ood arrin jawi cafisaad ku sheekaysan kartaan adiga xaaskaa haddaad isqaniinteen waad iscafi kartaan haddii taas aadan awoodin ka gudubto yaad deriskaagii cafis weydiisan kartaa haddii intaas marka aad isleedahay kasii guduboo dee adigu xafladda ka qayb gal dee marka meelaha la isugu imaanayo goobaha ah oo dadku isku cafinayaan oo dadkii ku farxsan yihiin oo ku ugu dabaaldegayaan soomaalinimada iyo waxyaabaha isaga midka in ugu dabaaldegayaan yaad ka qayb geli kartaa marka weeyey badan ayaa kuu furan ood ama wax ku cafin karto ama adiga cafis lagugu weydiisan karo Way.
haddii aysan labada midkoodna jirinin way kaloo waxaa kuu furan ah inaad xafladdaas cafiska ka qayb gasho ama gurigaagaba ka bilaabo macnaha waa wa- waana wa- ulajeedka laga leeyahay waa in soomaalidu barataa waxa aan ka xafladeyno waxaan isaga mid ka nahay oo is- waay waa mahadsan tahay dhegeystaha ku jira afsiga telefoonka helo waa ka xumahay dhegeystahaas qatuu ka baxay meeshaasaan rabay inaan su-aalkaa weydiiyo soomaalidu dhaqankeeda markaan dib u raaco inkastoo dee da-yartii aan ka mid ah een, waqti waqti aan dheereen dhashay laakiin soomaalidu waxaa looga barta waxay ahayd inay geed hoos fadhiistaan isla markaa halkaa la isku xaliyo sidoo kale dana isku soo bax loo sameeyo Een, hadda barnaamijkiinan een, qaabkaad wado adiga aada madax ka tahay ee iscafis een, qofku inaad cafisaa waa wax weyn horta ama uu ku cafiyo balse dee waxaa maqan soo maahan doorkii ahaa ee, inaad tagtaan meelaha ugu daran oo dhibkaas uu ka jiro dee ummadii haddii kale qof kasta gurigiisa ku xaraysnaanaysaa maya qorshe waa nagu jirtaa aan tagno geedka hoostiisa iyo baadiyaha magaalada laakiin geedka hoostiisa wax haddaan kaa iraahdo geeska geedka hoostiisa wax fiicanna waa lagu falaqayn jiray dhaqan ahaan wax xunna waa lagu falaqayn jiray waxaa lagu falaqayn jiray qabiya qabiiladu markay shirayaan oo qabiil kale u goodinayaan geed hoostiisa fariisan jireen markii nabadii la samaynayo geed hoostiisa hoostiisa la fariisan jiray markii diyadii lakala qaadanayo geed hoos marka geedka hoostiisa wax macnaha gooniya ma samaynayo macnaha goonida waxaa samaynaya inaan jawiga hadda aan ku noolnahay iyo iyo waxa hadda ma- macnaha adduunyada haddana hor taala oo social mediadii hadda geedkii bedeshay oo ca- ee, qabiiladii iyo ceelashii laisku qabsan jiray hadda calama bedeleen oo qabiil macnaha dowlad goboleedyo loo kala gogo-ay oo dadkii intaas isu soo dhamaynaya weli sii kala qaybsan yihiin macnaha geed hoostii laguma xallin karo tan cabdulla laakiin sida muuqata barnaamijkiina weli qabyo waaye ee, barnaamijkan cafis sidoo ku dhamaystirmi karaa Een, horta qabyada de waxaad ka wadaanan fahmin oo oo macnaha qabyo a- a- annaga qa- markaan bilaabna Ayaa barnaamij dhammaystiran macnaha waxaa kala jeeda barnaamij dhammaystiran oo dhalinyaradu ay saa'id kaga qayb qaadanayaan oo isku soo baxayaan annaga ulajeedkeena wuxuu yahay inaan meediyada iyo social mediyada iyo tifiyada iyo idaacadaha u adeegsano sidaas had deertan cafisaan ka shaqeyna aniga adugu halkaa markaan fadhino Ayaan taas inaan u qabow- adeegsano ayaan taas Aha.
qabow ku Ha, jiraa laakiin mar- dee macnaha sidii macnaha sidaas sidaasaan horta annagu qorsheheenu yahay haddii intaas in nooga fiican aan helno dee intaas da- in ka weyn aan helno ka fiican laakiin anagu ma aaminsanin hadda inuu qabyo yahay qabyo ma ahan laakiin waxa waaye dee q- qabyo waxaa la yidhahdaa meel adoo u socdo wax badan ka dhiman yihiin soo maaha oo maaragtay intaad wax diyaarsatay diya waxaad diyaarsatay ay maaragtay ay ka dhiman yihiin waxyaabo badan marka qabyo taasaa la yidhaha laakiin annagu waxa waaye waa bilownay sidaanan ku wadaynaa ilaa iyo inta aan maaragtay ka helayno soomaalida inaan barna waa cabiski waa intaas intaasna waa samayna haddana waa way wadayna hadalkaaga ugu dambeeya haddaana la idin gacan qabanin oo barnaamijkan uusan yeelanin socod dheer wuxuu ku dambayn doonaa wallaahi een, wuxuu ku dambayn doona horta waa wakhtigaana tusi doona haddii ilaah yidhaahdo Een, ma ogin annagu keliya waxaan samaynay shalaba lacag la-aan iyo xoolo la-aanaan ku wadnay haddana sidiiaan ku wadaynaa haddii eh, markaas soomaalidu nala qaadato waxaan isku dayaynaa soomaalida inaan ka dhaadhicino sida haddaba kuu sheegaya war gurigiina ku qabsada war gurigiina ku qabsadana hadda qarashka qof walba asaa la baxaya sidaas ayay qarashka ku bixinayaanba marka annagu ma aaminsanin inay wax weyn ka dhimayso haddii maarata hay-ada iyo aysana taageerin aad iyo aad waayahay aad buu u mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa cabdiweli xasan xaashi oo markaa ahaa ama ka dambeeyay barnaamijka cafis oo ujeedka uu ka lahaa sida uu barnaamijkan ku faahfaahinayna uu ahaa ummadda soomaaliyeed inay iscafiyaan aad buu u mahadsan yahay isaga iyo dhegeystayaasha ka qayb galay een, barnaamijka midnimo barnaamijka intuu hawada ku jiray waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdirasaaq maxamed faarax shiin dhammaanteen oo isku duuban waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo ammaan allah
tafaraaruqdiido tashigana mideeyo isu tiirsanaada tabarta isu geeyo dhaca beerta oo kaxa tabarta isu geeyo dhaca beerta oo kaca